halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka mitrban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada waa habeennimo salaasa ah bisha oktoobar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda iyo daacawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo ku celis ah kuna saabsan dhallinyarada iyo wax akhriska waxaana qaybta dambe ee barnaamijka idiin daadahayn doona sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar hase ahaatee ku soo dhowaada marka hore wararkii caalamka aan idinka hayno oo aan idiin soo jeedinayno aniga iyo jamaal axmed cusmaan
codbixiyaasha jamhuuriyadda kongo ayaa si weyn u ansixiyey aftidii loo qaaday dastuurka dalka arrintan ayaa u ogolaanaysa madaxweyne denis sashu inguzo in xilka mar kale uu tartamo natiijooyinka rasmiga ah oo talaadadii maanta ahayd soo baxday ayaa muujinaysa in tiro ka badan labaiyo sagaashan boqolkiiba dadkii codeeyey ay taageereen aftida tirada codayse ayaa ahayd labaiyo toddobaatan mucaaradka ayaa qaadacay codbixinta iyagoo markaa sheegay in isusoobaxu uu in ay markaasi isusoo baxaan inta la sheegay halkaan ku celiyo dhegeystayaal mucaaradka ayaa qaadacay codbixinta iyaga oo sheegay in isu soo baxu inta la sheegay aada uga hooseeyey bascal tasti mbilia oo ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa ku baaqay in natiijada aftada loo markaasi la tuuro natiijada aftada ayaa meesha ka saaraysa wakhtigii go-naa ee labada xili ka koobnaa oo weliba da-da qofka madaxweynaha noqonaysa toddobaatan sano iyo wixii ka yar markaasi madaxweyne inguzo oo hadda kow iyo toddobaatan jira ayaa ku guulaystay laba doorasho oo kala dhacday laba kun iyo labo iyo laba kun iyo sagaal kuwaas oo lagu murmay soddon iyo lixdii sano ee ugu dambeysay waxaa mister inguzo uu dalkaasi kasoo qabtay xilal kala gedisan ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee msf ayaa sheegay maanta oo salaaso ah in weeraro kala duwan oo xagga cirka ah oo ay qaadeen isbahaysiga sacuudiga hogaaminayo ay duqayn u geysteen goobo ay leeyihiin oo ku yaala caasimadda dalka yeman ee sanca qoraal ay soo bandhigeen ama ay kusoo qoreen barta ay ku leeyihiin twitterka ayay ku sheegeen in bukaanka iyo shaqaalaha ay goobta caafimaad ku sugnaayeen xilligii ay duqayntu dhacaysay ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee msf ayaan ilaa hadda ka warbixinin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ra-iisul wasaaraha dalka bakistan nawaas shariif ayaa maantaoo talaado ahi sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyey dhulgariirkii isniintii cabirkiisu ahaa toddoba dhibic shan ee halkaasi ku dhuftay shariif waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono qiimaha gargaarka marka mas-uuliyiintu ay qiimeyn buuxda ku sameeyaan waxyeelada dhulgariirka ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa kulan la yeeshay saraakiil sare oo dowladda ka tirsan si uga dhagaysto warbixinno ku saabsan waxyeelada dhulgariirka iyo jawaabtii laga bixiyey dowladda bakistan iyo afghanistan ayaa ku warramay in guud ahaan saddex boqol iyo lix qof ay ku nafwaayeen islamarkaasina in ka badan kun iyo sagaal boqol qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirka oo ku dhuftay waqooyiga afghanistan iyada oo loo arko in ay tahay baratankii ugu xooganaa ee ka dhanka ah sheegashada shiinaha ee dhul ka baxsan xuduudaheeda ayaa markab dagaal oo maraykanku uu leeyahay waxa uu gaadhay meel laba iyo labaatan kilomitir u jirta jasiiradaha lagu muransan yahay ee macmalka ah ee spratley markabka u s s lasin ayaa waxa uu helinayay diyaaradaha dusha sare wax kala socda ee p e iyo p tre waxaana ay gaadheen jamalka subi ee jasiiradda spratley oo shiinaha ay haystaan balse sidoo kale ay sheegtaan dalalka taiwan vietnam iyo philibiines wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay in ay digniin xooggan siisay markabkan kadib markii uu si sharci darro ah u soo galay biyaheeda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa sheegay in ficilada markabka maraykanka ay halis ku yihiin madax bannaanida shiinaha ilowareedyo ka tirsan militariga maraykanka ayaa sheegay in howlgalkii lagu tegay biyaha shiinaha ay sheegtaan lasoo gebagabeeyey iyada oo aan wax dhib ah ka dhicinin
magaalada muqdisho ma laha naadi ay dhallinyaradu ku midoobeen oo dhinaca wax akhriska ah hase yeeshee waxaa jira siyaabo kale oo aqoonta wax akhriska iyo tan qoraalka dhallinyaraduba lagu horumariyo warbaahinta qaarkeed ayaa samaysa tartanno waxbarasho oo arday badan ay ka faa'iido warbixintan waxaa ku saabsan wax akhriska muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda axmed xasan colaad dhallinyarada iyo ardada wax ka barata dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho ayay si jirin xilligani naadi ama goob ay isugu yimaadaan si ay isku dhaafsadaan aqoontooda balse waxaa jira tartan aqooneed oo ay soo qabanqaabiyaan marmarka qaar idaacado ka jira magaalada muqdisho kuwaasi oo ardada ay isku dhaafsadaan su'aalo kala duwan cumar sheekh axmed cumar shaam waa saxafi ka howlgala idaacadda rediyo kulmiye wuxuuna inta badan soo qabanqaabiyaa tartamada dugsiyada kala duwan ay ku tartamaan dhinaca aqoonta waxaana wax ka weydiiyey qaabka ay isugu soo dubaridaan tartamada dugsiyada ay u qabanayaan niyow horta laba ujeedaba horta barnaamijka waanu ka lahayn barnaamij mar wuxuu ahaa in horta ardayda dhiiragelin looga dhigo si aqoontooda ay kor ugu kacdo marna waxay ahayd isdhexgalka ardayda iyo isbarashadooda ay ahayd marka barnaamijka markaan ku fikirnay inaan tartankaasi aan qabanno bil in lagu jaangooyo soddon iyo laba iskuulna la qaato taas markii ay noo soo baxday ayaan haddana waxaan istusnay inaan awood u yeelan karno inaan soddon iyo laba iskuul oo muxuu ahay wiilal iyo soddon iyo laba gabdha ah in aan tartan siino iskuullada marka muqdisho ku yaalla maadaama ay dallado kale yihiin ayaan haddana waxaan aada uga fikirnay yaa u samayn kara su-aalo dhexdhexaad ah ardayduna ay ku wada kalsoonaan karaan dugsiyada markii aan dherindherin waxaa noo soo baxday dugsiga hoose dhexeeya sare banaadir zone markaan aragna macalimiinta joogto kwaalidkooda markaan aragnay aqoontooda markaan aragnay ayaan waxaan u xulanay banaadir zone in ay noqdaan diyaarayaasha su-aalihii lagu tartami lahaa su-aalaha ardada ku tartamaya su-aalihii ardada ku tartami lahaa su-aalahaasoo isugu jiray kuwo dhaqan ah kuwo diini ah iyo kuwo maadi ah marka barnaamijkaas runtii wuxuu noqday barnaamij dhaxalgala ayuu noqday muxuu ahay shirkadaha nagu dhiirigelinaya oo ardayda macnaha abaalmarinaha lagu bixinayay barnaamijkana wuxuu noqday barnaamij aada loogu guulaystay weliba tallaabooyin fara badan oo in hore loo sii qaado loo baahayna way nooga soo baxay waa mahadsan tahay intaasi kadib sida uu cumar ou sheegaba waxaan la kulannay axmed nuur dhaaley oo ka mid ah maamulka banaadirson axmed bal ka waran qaabka maadaama laydin soo xulay inaad ardada idinka su-aalaha usoo xushaan bal qaabkee u xulayseen ardada isugu keenayseen su-aalahooda waad mahadsan tahay colaad waa go-aankaaga aad waa adiyo aad aad ayaan u xiisaynaynaa waa dhallinyarada aad ayaan ugu xiisaynaynaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda tani barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij taarikhdiisa aan la soo koobi karin oo run ahaantii aad u dheeraa dugsiga banaadir zone sida cumar sheegayna wax badan ayuu kusoo dhex jiray isagoo markaasi dugsiyada guud ahaan gobolka banaadir u diyaarinayay barnaamijkani oo markaa tartan aqooneedka oo ardayda si gaara wax loogu barayay waa ardayda kan ayaa ka quseeyey waxaa jiroo kale oo degmooyinka inay markaa isla ramadaanka ay u diyaari jireen laakiin hadda barnaamijkani hadda ardayda wax lagu baraayo wuxuu ahaa si soddon iyo laba dugsi oo gabdha ah iyo soddon iyo laba dugsi oo markaasi wiilal ah ayaan tartankan u qabannay waxaan ku jaangoynaynay su-aalahaasi su-aalo markaasi secondary school iyo dugsiga dhexe intaba ay ka faa'iidaysan karaan waxaan si gaara isha ugu haynay annagoo guud ahaan macallimiinta dhaqanka iyo dadka guud ahaan deegaanka dhaqanka deegaanka jooga oo markaasi dhaqanka aadka u yaqaana anagoo kaashanaynaa inaan usoo badinno su-aalaha dhaqanka oo markaasi dhallinyaradu haddeed la dhihi karaa aaday uga weecdeen oo aad macnaha xoogga looma siiyo ama iskuullada aadba looguma dhigo sidaasaan xoogga u saaraynay run ahaantii wuxuu ahaa barnaamij baaritaankiisa uu aad u dhib badan yahay laakiin aan is leenahay malaayiin ayaa ka faa'iidaysatay oo barnaamij qiimo u leh ayuu noqday sidoo kale ustaad cabdalla wuxuu ka mid yahay maamulka isla banaadir maxaa ku daraysaa
ugu horeyn waxaan u mahad celin lahaa v o e da gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka waa go-aankaaga run ahaantii waxaan hubaal ka wada nahay oo markhaati ka wada nahay oo caddaynaynaa in wax badan kadiska laga faa'iidaystay sidaad og tahay dallado kala duwan iyo manaahij kala duwan ayaa dalka ka jira afkii soomaaliga ee dhaqankii waa la iloobay in afkii wax lagu bixiyo afkii wax lagu dhigona waa la iloobay akhriskoo kale ka waran Akhriska, ardadu ah, ama een, eh, qaabka eh, suugaantii iyo dhaqankii iyo juqraafiga dalka inaan waxba laga had- eh, markaa waxay qabanqaabiyeen tartan oo af soomaali ku baxa oo dhexdhexaad ah oo dugsi kaste arday kasta uu ka faa'iidin karo Een, sidoo kale dhaqan ahaan ardaday waxay iyagu kororsan karaan kaalintee adiga marka een, aad een, kaga aadanayd waxaan kaga aadanahay eh, aniga iyo koox kaloo macallimiin ah su-aalaha cilmiga ayaan diyaari jirnay Eh, waxaan kaloo ka shaqay jirnay soo diyaari jirnay dhaqanka Eh, dhaqanka waxa ciyaaro aada u fara badan oo hidayo dhaqan ah oo ubadka maanta aysan xasuusan aysan arkin meel lagu ciyaarayo aysan maqlin Eh, ayaa jira ciyaaraha soomaaliyeed aad ay u fara badan yihiin in badan oo ka midana ardaydii waa la gaarsiiyey waxaa ka mid a ciyaarta dhaanto Ee, waxaa ka mid ah wareegto waxaa ka mid ah beerey waxaa ka mid ah wilisaqo waxaa ka mid ah shoobo waxaa ka mid ah istunka waxaa ka mid ah een, ciyaarta een, awbatiiqo waxaa ka mid ah ciyaarta jimaay ee, kabeebey ciyaarta la yidhaaho haybara een, waxaa ka mid ah dowladamiin ciyaarta la yidhaha baxle waxaa ka- aad ay u fara badan yihiin ciyaaraha lama soo hay koobi karo marka ee.
ciyaarahaasoo dhan waxaa laga yaabaa marka dhalinta maanta inaysan aqoon badan Inaysan u- aqoonin, qaar Ha, ka mid a inaysan, marka eh, u qaabkii aqooninba.
ha qaabkii marka een, ugu soo bandhigteen Een, waxaa ugu bandhigi jirnay ciyaaraha in Ma ee, akhris ahaan, een, ma marna kedis ahaan?
ciyaarihii tilmaamo looga bixiyo marna ciyaartii oo een, wax ka mida loo qaado ay si ay u bartaan eray erayadii Een, sida ciyaarta oo haybara oo kale ee, markii laxanka loo qaado een, meesha laga ciyaaro iyo gobollada laga ciyaaro soomaalida dhaqan ay u leedahay gobollada laga ciyaaro sheeg Een, ci- gobolladaas ciyaaraha laga ciyaaro wax ka sheeg waxyaabahaasa wax laga weydii jiray ee, ardayga wuxuu barnaa marka ciyaari inay jiraan een, kayfiyadii iyo qaabkii ay u dhacayeen ayuu baranaa Ee, dhaqan oo soo jireen ah oo aada u ballaaran inuu leeyahay u xusuusana ardaygii dhaqankuna waa waa hantida ummaddani ay leedahay waxyaabaha ay ku faani karto waaye Een, ubadkuna waa mustaqbalka een, jiilka berito haddaan la barin marka wuxa uu leeyahay een, isma garan karo qofkii asiga isma garan karo marka waa in la baro qofkani waxa uu soo jireen dhaqan ahaan uu leeyahay in la baro ardadii ka qayb gashay tartamadaas aqooneed oo isku dhex galayeen ardada gobolka banaadir oo kale ayaa la kulmay magacaada magacaygu waa caali sheekh axmed Een, cali ardadii ka qayb gashay tartamadii ayaa ka mid tahay maxaa ka faa'iiday tartana- tartamada caynkaas oo kale ah ama kadiska oo kale ardada isugu imaanayeen colaad waa mahadsan tahay een, marka la leeyahay een, in arday isku imaado ay tartan aqoon isweydaarsadaan wax badanaa kaaga baxay wax badanaan ka faa'iidaysaa wax aadan aqoonin hadday tahay iyo waxyaabo badan waxaan ka faa'iiday aniga dhowr tartamaa ka qayb galay waxaan ka faa'iiday aqoon oo runtii een, aqoon maad iyo diiniba isugu jirto sidoo kale waxaa ka faa'iiday een, in arday isku barano walaalaheena oo laba jaamacadood ama laba iskuul ka socdina isku barano isku dhexgalno een, eh, in macalimiin aan barano Eh, taas waxay noo fududaysay in waxbarashadeena waxaan macalimiinteena inteena soo baray in ka badan inaan sii barano een, in aqoon isweydaarsano marka waxyaabo badan oo la heli karnaa ka faa'iida marka waxaa leedahay tartanka ardada iyo Aad.
isdhexgalka waxyaabo badanaan ka faa'iidnay Runtii.
xagga dhaqanka oo kale maxaa ka faa'iiday su-aalaha la xiriira dhaqanka oo kale sida dhaqanka soomaaliya oo kale wax badan ayaa ka faa'iiday Een, markaaad meel joogto meel kale markaad tagto dhaqan cusub iyo wax badanaa la kulmaysaa marka saas oo kale aan ka faa'iido tusaalaha ugu- aan marka kusoo qaato waxyaaba aan ka faa'iido waxaa ka mid ah dhaqanka soomaaliya suugaanta soomaalida een, een, taariikhihii kala duwanaa ee dalka wax badan aan ka faa'iido waana waxaan la heli karin axmed xasan colaad v o a muqdisho
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal haatanna dhadhaab xerada ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo ay soomaali badani ku jirto ayaa waxay leedahay maktabad ama library ay yaallaan buugaag badan oo ardaydu wax ka akhristaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa dhadhaab inooga soo diray wariyaha v o a aadan xasan tarax
xeryaha qaxootiga oo ay ku nool yihiin kumanaan qaxooti soomaaliyeed yaa waxa ay dhinac walba uga tiirsan yihiin waddanka ay martida u yihiin ee kenya gebi ahaan waxbarashada waxa ay la haystaan manhajyada dalka kenya oo waxa la baro waxa ugu horeeya waa luuqadda kenya ee sawaaxiliga masxafka weyn ee bugaagta lagu akhristo waxa uu ku yaal xerada ifo waxaa la aas-aasay muddo hadda laga joogo shan iyo toban sano moxamed faarax waa maamulaha librarigan waxa uu iiga waramay sida uu u shaqeeyo librarigan iyo noocyada bugaagta meesha yaalaba shaqooyinka aanu qabanno way fara badan yihiin bulshada communitiga ifo fawan iyo fatu anu ayno waxaa ka mid ah akhriska buugaagta librariga waxaa kaloo ka mid a combyutero tablet oo oo yar yara oo aan hayno oo loogu talagalay mobile library in lala wareego iskuullada iyo bulshada dhexdeedana la geeyo akhriska waxaa ku shuban oo ku jira macluumaad buugaagta nooc kasta oo loo baahdo oo la gashan karo wixii aan kusoo shubnay o dhan waa laga heli karaa waxaa shaqaale ka aha oo annaga naga garab shaqeeya dhinacna aanu iskaga xidhannahay dhinacna bannaanka la aada mobiladaas oo bulshada dhex marya oo leh staff la dhaho oo leh haddii aan soo yacni waa ereyga wuu gaabsan yahay haddii aan sharaxo waa open learning exchange waa qayb ka mid a librariga wareega oo mobile library ah annagu waxaanu nahay regular library librariga rasmiga ah ee yacni jooga u dhisan ifawan iyo two buwaagta yaalla librariga bal noocyaday kala yihiin maku ma ku jiraan buwaag soomaaliga oo kale amata ay dadka akhrisadaan dadka meesha yimaadan iyay u badan yihiin
way ku jiraan buwaag soomaaliya buwaagta soomaaliga ah way ku yar yihiin run ahaantii laakiin buwaag yacni arrimaha bulshada ama caafimaadka oo kaleeto waa soomaaliya buwaag soomaaliya oo noocaasa way noo yaalaan dadka akhrista waxay u badan yihiin bulshada reefo siiba qoomiyadda gambela ayaa aada u akhrisata soomaaliduna way timaadaa wayna akhrisataa bulshada communitiga dhexdeeda ka timaada iyo kuwa iskuullada dhigtaba aas-aaskii xeryaha ardayda waxaa la bari jiray luuqadda soomaaliga oo ay ku jiraan dhaqamada soomaaliga gabayadii iyo waxyaabo kaloo muhiim ah balse muddooyinkan dambe waa ay suuleen oo waxaa beddelay luuqaddii sawaaxiliga iyo taariikhda dalkan kenya marxaladihii lasoo maray waxaa iiga sheekeeyey baashi oo ah macalin labaatan sano wax ka dhigayay xeryaha haddii aan ka hadlo barnaamijka waxbarasho ee soo jiri jiray ee kaalinka lagu bilaabay markii la barbar dhigo midka hadda jiray wuu ka duwanaa maxaa yeele qaybna waxaan ka hiisanay soomaaliya sida luuqadda soomaaliga suugaanta iyo scienceska laftiisa maadooyinka kale ee na manhajka ama kenya curriculum xaggeeda ay ahaan jireen yani ardaydu berigaas aad b ardayda berigaa wax bartay aad bay uga fiican tahay baan dhihi karaa markii la barbar dhigo kuwa hadda maxaa yeele wax af soomaaliga kuwan ma arkaan waxaa laga yaabaa in luqadii soomaaliga in ay ay garmaajeeyaan ama ay iska ilaaweenba waxaa kaloo aan dhihi jiray maadaca luqa alcarabiya iyo tarbiyat alislaam waxa la dhaho oo luqadda carabiga ku baxa marka mar dhexday ahayd ba waxaa hay-aduhu ay go-aansadeen in ardaydu ay noqoto kuwo ka dhammaystiran manhajka ama kenya curriculum wixii dhanka soomaaliya kasoo jeeday waa la tuuray waxaa la qaatay dhammaan mawaadkii dhinacan kenya kasoo jeeday ama kenya kenya curriculum marka in fact waxaan isdhihi karaa ardaydii xilligaas waxbaranaysay ee labada manhaj ee isku dhex jira wax ku baratay baa ka taabsan waa kuwa hadda waxaga ee shaqeeya ee waxbaro dadka af soomaaligooduna aada buu u wanaagsan yahay sugaanta soomaalidana qaarkood way u bilaabanta xiisadan soomaaliga ee lagu dhigan jiray iskuullada waxaa ka waxay ka koobnaan jirtay gabayada iyo soomaaliga luuqadii iyo waxyaabahaas dhan bal dhankaas suugaanta iyo waxyaabaad ku dhigi jirteen noo fafaahiba
runtii horta suugaantu buwaag suugaantii dalka soomaaliya aan ku baranay ah oo dhammaystiran ma aanan haysanin markaan barnaamijka bilaabani laakiin haddana waan dadaalay oo waxaan ururinay suugaan fara badan yaan ururinay iyadoo ku dhex jirtay maadada soomaaliga macallinka ayaa marka qoondaysan jiray oo xiisadaha qaarna ka dhigi jiray soomaali oo sheekooyin iyo waxyaaba noocaas ah ama sida soomaaliga loo qoro oo loo barto dhalinyarada xeryaha waa ay ku yar tahay ururo isku taxalluujiyey inay wax qoraan amaba akhriyaan oo waxa ay ka badin waayeen inay la daalaadhacaan nolosha kuwoodii fursadda hayana waxa ay ku mashquuleen daruustii fasalka oo waxa ay har iyo habeen akhrinayaan casharadii fasalka sifa ay u keenaan natiijo wax ku ool ah aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
dhaqanka wax akhriska iyo qorista dumarka ayaa ku soo badanaya deegaanada puntland ururka haweenka ee kowsar ayaa kaalin mug weyn ka qaata waxbaridda dumarka ururkaasi ayaa ah ardadiisa heerarka hoose waxa uga soo bilaabaa waxbarashada kadibna waxa uu gaarsiiyaa ilaa iyo heerka dugsiga sare farsamada iyo barashada qur-aanka iyo diinta islaamka ayaa iyaduna qayb ka ah barnaamijyada xarunta kowsar warbixin ku saabsan horumarka ay ardayda dumarka ay ka gaareen dhinaca farsamada iyo waxbarashada caadiga ah waxaa magaalada boosaaso warbixintan kasoo dirta wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac
magaalooyinka puntland waxaa ka jira goobo waxbarasho oo haweenku ay kaga faa'iidaystaan kor u qaadista aqoonta sida barashada diinta islaamka farsamada gacanta cunto karinta iyo wixii la mid ah waxaa iyana jira fursado waxbarasho oo loogu talagalay dumarka ka daaha waxbarashada kuwaasoo sanooyin kooban lagu baro waxbarasho deg deg ah oo u dhiganta ilaa dugsi sare haweenkan ayaa badankood waxaa u fududaata inay waxbarashada ka gaaraan ilaa heer jaamacadeed ururka haweenka kowsar ayaa ka mid ah ururada gacanta ku haya haween fara badan waxna bara guddoomiyaha ururka haweenka kowsar ditoriso nadiifo cabdiraxmaan maxamed ayaa v o a uga warantay sida ay haweenkan uga caawiyaan dhinaca waxbarashada bismillahi raxmaan magacay waxaa la dhahaa ditoriso nadiifo cabdiraxmaan maxamed waxaan nahay muasaska qofka gudoomiyaha ururka haweenka kowsar waxyaabo badanaa noo qorshaysan annaga hadafkeena koowaad wuxuu yahay hooyo inaan tirtirno waxaa la yidhaahdo akhris qoris la-aanta inaan midnimada ka tirtirno hooyooyinka inta karaankeenaa sanadkan istimeeyey ama taqriirkan sameynay cadadka ardada aan hayno kun waa gaaraya hooyo oo madaarista aan gacanta ku hayn oo madaarista aan gacanta ku hayno haa iskool iskooladeenna waa wada lacag la-aan free weeyaan macalimiinta noo shaqeeya waa soddon macalin hooyadooyinka wax lacaga lagama qaato cunto karinta baanbarnaa lacag ugama qaadano harqaanka lacag uma qaadano even waaban taageerna hooyooyin waxaa jira aan taageerno oon ka bixino agoomaha haysta caruurta waxaan kaloo sameynaa dharta iidda iidaha kasta iid kasta waxaan qaybinaa dharka iidda inta annaga aan dugsiyada gacanta ku hayno hooyooyinka dhigta oo dhibaataysan dharka iiddaan siinaa xiliyada macalimiinta waxay u baahan yihiin kharash guryaha kiradooda oo kale goobaha dadkan wax lagu baro agabka loo adeegsado waxbarashada yaa idinka caawiya horta guryaha aan dadka wax ku barno badankood dad muxsiniina waqaf noo siiyey oo hadda wax kira ah way nagu yaryihiin macalimiinta wax dhaqaalaa oo bataatan meel la dhaqaala nagama soo galo contribution dadka mu-asasiyiinta ah ay iska qaadeen baan wax ku bixinaa iyo dadka muxsiniinta laakiin meel la dhaqaala nagama soo galo lacag la-aan baan ku shaqeynaa minhaaj baan hoos tagnaa muasasad minhaaj baan hoos tagnaa qaar ka mid ah haweenkan ka faa'iidaystay fursadahan waxbarasho ayaa v o a uga waramay waxyaabaha ay bartaan iyo hiigsigooda mustaqbilka ay ku taamayaan magacayga walaal xiluu maxamuud jaamac baa la yidhaahdaa xilo maxaad barataa adigu ma tahay haweenka aqoontooda kor u qaado oo taga meelaha wax lagu barto anigoo dugsiga waxaan qur-aanka ka dhameeyey ilaa markii saddexaad hadda aan wado waxaway dugsiga macnaha rowda mu-asasada kowsar ururka kowsar hoostaga dugsigaas ayaan macnaha qur-aanka ka bartay markii saddexaadaan hadda wadaa waxa weeyaan lacag la-aan baan kusoo bartay oo macnaha ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan fadligiisa waa imse sano hadda waxaan maraya ilaa shantii sano baan hadda joogaa dugsiga afar sano waa qur-aankan dhiganayay hadda sanadkan iyo sanad kale maclimaad baan ka ahay meeshaan hadda dadka wax bara dadka qur-aanka sii bara haana dadka qur-aanka sii bara waa gartay maxaa kaloo ku tala jirta waxaan ku tala jiraa ilaahay subxaana watacaala waxaan rabaa inaan qur-aanka dadka sii baro oo macnaha ilaahay dacwada macnaha diinta aan u shaqeeyo macnaha aan bilaash u shaqeeyo qaali caldir geesi waa gartay qaali maxaa bartaa adigu waxaan bartaa maxad kowsar waa gartay alxamdulilah sideedaad baan ahay walaalaha dacwada noo fidinayay baan dacwadooda iyo qeyrkooda ka faa'iidaysan meeqa sano hadda ku jirta aad dhiganaysa kowsar saddex sano waa gartay maxaad ku tala jirtaa hadda waxbarashadaada fasalka sideedaad baa hadda maraysa waxaan ku tala jiraa waxbarashadeeda inaan dhammaysto haddii ilaahay qadaro goortaan dhammaysto insha allahan jaamacaddan unax kala yidhaha tago
waxaa aniga waxaa la dhahaa faadimo cali maxamed waxaan joogaa magaalada baasaaso waxaan dhigtaa macadka kowsar een, waxaan ahay fasalka sideedaad qaybtee dhigataa qaybta haweenka waaba habeen- haween weeye dumar baa dhigta dumar baa dhiga insha allah inaan sii wadano hadeer sideedaad baan maraynaa ilaa iyo eh, secondariga aan dhamaysano dabeed jaamacadda aan dhigano insha allah bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha xukun maxamed ismaaciil kaahin baa la yidhaha waxyooyinka waqtigooda noo soo huray oo nala soo tacaalay oo jahliga naga bixiyey oo na baray farsamada aana ku shaqaysano oo diiniga na baray oo iskoolka na baray oo xisaabta na baray oo cunta karinta na baray harqaanka na baray Een, allaha u barakeeyo awlaadooda iyo xoogooda iyo caafimaadkooda iyo cilmigoodaba allah u barakeeyo meeqa sano dhiganaysay saddex sanaan dhiganayay marka qur-aanka waa dhigtay Haye.
harqaan waa ka bartay Haye.
farsamada gacanta oo harqaanka oo lagula soo baxo macnaha maaragtay een, biilka ma ku shaqaysataa marka waa ku shaqaystaa xirfadiisa waa naqaanaa xataa hadduu iga xumaado cilad bixintiisa waa naqaanaa waa kala dhigdhigayaa bool walba waa kala dhigayaa waa furfurayaa waa xidhxidhayaa waana ku shaqaynaya waa ku tolayaa Een, waxyaabaha aad tusho dharka noocyadaa tusho maxaa kamid a dharka aan tolo waxaa kamid a googoradaha kamid a duruucdaa kamid a cambuuradaa kamid a een, go-yaashaa kamid a xijaabadaa kamid a marka wax walba macnaha maaragtay waa la isku dayaa waxaad macnaha maaragtay aad istiraahid baraba waad baran kartaa mugurjoog baa ta adiga may ani suuqley baan ahay mar suuqaasaan tagaa mar waxbaan bartaa mar macnaha maaragtay ee, dadkaa waxaan ahay masaakiinta oo suuqaa iska macnaha maaragtay xoogooda garaacdaan ahay ma garat waa gartay faa'iideeyo dad baa annaga wakhtigoodii aan soo cunnay dad baa nala soo shaqeeyey dad baa jaaniskoodii noo soo huray dad baan wakhtigoodii cunnay inaan sida annaga naloogu soo huray wakhtiga iyo jaaniska naloogu soo huray inaan annagana ugu hurro oo nu macnaha maaragtay u horseedno oon wax wanaagsan barro wax wanaagsan baa nala soo baray annagana inaan barro baa rajadaydu ay tahay qur-aanka meeqa jis maraysaa qur-aanka waxaan marayaa saddex jus baan hadda marayaa tafsiirkiisa iyo qiraa'adiisa intaba waan aqaanaa ma- dadaalka dhinaca waxbarashada ah ee dumarka ayaa u muuqda mid si xawli ah ku socda islamarkaasna wax weyn ka bedelay nolosha iyo aqoonta haweenka oo xilliyadii hore lagu tilmaami jiray inay gaabis ka yihiin dhinaca waxbarashada faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso faadmo yaasiin aad bay u mahadsan tahay oo magaalada boosaaso warbixintaas inooga soo dirtay dhegaystayaal caweysi wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba oo aad nagala socotaan haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid a heesaha ay qaado kantuum bacdo
Anasabaka manta ina nina rakula simo.
codkaasi baxsan ee kaltuun bacado intaasaynu ku dhaafno waxaadna ka dhagaysanayseen barnaamijka waa go-aankaaga ee v o a washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ah ee isla barnaamijkan
nadiga akhriska iyo qoraalka leaders club waxa aanu aasaasnay laba kun iyo sagaal koob iyo soddonkii january hadda wuxuu jiraa lix sano koob iyo soddonkii january laba kun iyo shan iyo toban waxaan u dabaaldegaynay sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegtay aasaaskii halkaraan adiga wuxuu ka shaqeeyaa akhriska iyo qoraalka ujeedadaan u aasaasna waxay ahayd in dadka reer boco akhriska la baro laba kun iyo toban naadigu si yar wuxuu isugu bedelay naadiga akhriska iyo qoraalka wuxuu soo saaray dhalinyaro badan oo wax akhrida waxna qorta marka wuxuu noqday naadiga keliya ee gobolka uu degan yahay u noqday akaadamiyadda akhriska iyo qoraalka buug kasta oo magaalada lagu daabacayo waa naadiga loo soo maro wax soo saxeixa waxna soo qora marka naadigu wuxuu ka shaqeeyaa akhriska qoraalka dhiirigelinta iyo cid kastaoo hal abuurana waxa uu noqday madasha ay ku kulmaan ee fikradaha laysku weydaarsado maxaa marka sahray keeniyey ama idinku kalifay intaad fikirtaan inaad naadi akhriska ah aada abuurtaan idinkoo dhalinyaro ah islamarkaana aan haysan dhaqaale idinku filan awoodaad markaasi ku samaysaan xarun ama maktabad waynu ognahay maktabad markay timaado sheekadeedu inay u baahan tahay hanti lagu furo iyo buwaag markiiba la dhigo oo lagu socodsiiyo shaqadeeda walaal waa runtaa aada baad mahadsan tahay laba kun iyo sagaal markay ahayd taariikhdu somalilan oo dhan waxaa maraysay ufo ama dabayl ah in dadka akhriska lagu kobciyo lagu dhiirigeliyo marka guud ahaan somalilan waxaa lagaga dhawaaqay naadiyo wuxuu ahaa naadigii labaad ee wadanka lagaga dhawaaqo oo akhriska ka shaqeynaya way adag tahay inuu dad dhalinyaro ahi ay maktabad furaan guud ahaan somalilan waxa weeya naadiga keliya ee ku guulaystay inuu burca yeelato maktabadu gaara oo dhalinyaro leedahay oo bilaash wax lagu akhristo bugaag badan ay taalo ujeedada ama fikirkan ugu dhaliyana waxay ahayd in wax la akriyo laakiin si yaroo dhib yar bay isu bedeshay akhriskii qoraalba inaanu noqono waxaan ku bilownay qof walba buugtii gurigooda taalla afar buug laba buug markii hore bugaagta intaanu soo akrinanu bulshada usoo bandhigi jirna intaanu xaflado meelaha ugu qabano hoteelada markii dambe waxay noqotay inaanu bugaagta kaydino cid kastaaba uu qof kastaaba gurigooda wixii yaala kasoo qaado cid kasta oo meel ka imanaysa walaal noo keen buug keliya oo qofka buugaad ka codsataa uu dhowr buug ku keenaya alxamdulilah shan kun oo buug in ka badan baa hadda taalla oo soomaali iyo english nooc kastaba ku qoran marka waxay waxay kutuusaysaa tani kalsoonida ama ama ama halka aad ka taagantay inaad wax samayso waad samayn kartaa marka lix sano kadib alxamdulilah aada baan u fiicannahay wakti waxaa jirtay dhalinyartu dugsi sare ku jirtay oo aanay waxba waxba maxaa la dhahdaa haysanin oo aanu toddoba ahayn oo oo kulba meel ku shiri jirnay laakiin iminka waxaan leenahay madal iyo meel aan ku kulanno iyo dhalinyaro ka badan toddobadii oo toddobaataneye gaadhaya lixdaas sanadood oo akhris iyo qoraalku walaala ayo burco keliya jooga marka laga tago wadamada kale gobolada kale aan la gaadhin maktabadda buwaagta laga akhristo ee yaala yaa idinka kaalmeeyo ama xageed ka keentaan sideese idinku suurto gashay in buugaag tira intaa la eego konton buuga ama ka badan ama shan kun wax ku dhow aad marka qaarkood keen maktabadda waxa ugu weyn waxa weeyaan cidda aanu la xiriirno horta bugaagta saa ururintan ku keennay carabi soomaaliya ingiliis markii dambe qoraayo badan baan la xiriirnay qoraa kasta wuxuu go-aansaday oo maxaa la meeshu doona adduunka ha ka toogay inuu maktabadaasi wax ku darsado dhalinyartaa fikradda fiican haysa wuxuuna geeyo ugu yaraan shan buugna ha noqotee marka bugaagta saabay ku kortay sanadkii hore tegay two thousand fourteen waxaa buugta ugu badneed baana soo gaalay laba kun oo buug oo maraykanka yimi oo soomaali iyo english iyo nooc kastaba isugu jira marka qiimaha uu qofku uu hayo inuu dad dadaalayo dhalinyaro sidan uga kelayo markuu helo inuu wax ku eh, ku darsado uu jecel yahay qoraa kasta oo adduunka ka jooga marka bugaagtu saasunbay ku timaada qaarkoodna annagaaba soo iibino oo maxaa la dhahdaa eh, lacagtayda kusoo iibino saan u helna buug ay dadku akhrista sareeladan waxaa khadka ku jira oo markaasi eh, su-aalo qaba n waxaa ka mid a dadka hadda soo galay naalaya cabdirasaaq warsame naalaya halka aad markaasi naga soo wacayso iyo su-aashaad qabtid ee doonaysid inaad weydiiso sareeladan bismillahi raxmaan raxiim magacygu waa naaliya cabdirasaaq warsame oo ku sugan magaalada garowe xarunta gobolka nugaal marka hore kulligiin waa idin salaamaya baada v o e-da xiriyaha barnaamijka abdiraxmaan xuseen fure iyo walaashii saara iyo kasoo qaybgalayaasha kale sidoo kale intaanan u gudagelin su-aasheeda waxaan jeclahay inaan taasi u diro xuseen sheekh axmed kadere oo ahaa qoraal soomaaliyeed ku geeriyooday magaalada xuseen wuxuu ahaa qoraagii bugaagta socdaalkii soddonka maalmood iyo buugga warsame warsuugaya runtii wuxuu ahaa shaksi aada ugu ula dagaalama ama ugu dagaalama nidhaahde jiritaanka luuqada soomaaliga iyo sidii meel loo dhigi lahaa buug dag qoraan oo si ay ka faa'iideysan karaan generationka soo socda soomaaliyeed haddaan taa intaa ku dhaafo walaashii saare waxaan weydiin lahaa maadaama ay haddan haatan abu sameeyeen kalaab amaba naadi ay ku midaysan yihiin dhalinyaro kale su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye sidee loo waafajin karaa afsoom maadaama ay jiraan dhalinyaro kala duwan oo dunida daasteeda ku kala nool oo soomaaliyeed isla markaana ku kala hadla lahjado kala duwan qaarkood aan isfahminba sidee loogu sameyn karaa soomaali bugaag qoran oo meel yaalla oo naadi ah oo islamarkaasna ay isugu imaan karaan oo hal luuq ay ku gafan karaan guud ahaan marka aan somaliland joogno waxaa jira gobolada somaliland lix gobol oo kamid ah lixda gobol ee somaliland ugu waaweyn inay ka jiraan naadiyo sanad ka hor waxaan sameynay dalad kulmisaan naadiyada somaliland si laysku dhaafsado macluumaadka iyo dhalinyartu waxay ahayaan laakiin intan oo keliya somaliland inay naadiyadu ku koobnaadaan ma aha sanad kasta waxaa la qaban qaabiya hargeysa boxer international marka hargeysa boxer waxa ay kulmisaa guud ahaan dadka soomaalida iyo geeska africa iyo wadamada dabadiisaba luuqado kala duwan oo soomaaliga dadku hadlayabaa ku kulma sidoo kale ilaahay kheer ha siiyo naadida somali speak band oo saldhigiisu yahay djibouti isagoo qudhiisa wuxuu ku howlan yahay oo u kulmiyaa shantii soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan luuqada afka soomaaliga isaga oo ka duulaya marka way badan yihiin meelaha ay ku kulmaan laakiin waxa weeyaan haddii halka somaliland ka jiraan naadiyo puntlandna waa inay ka jiraan soomaaliya waa inay ka jiraan kenya iyo n f c waa inay ka jiraan djibouti waa inay ka jiraan taas macnaheedu wuxuu noqonayaa in luuqadii oo labiyo toddobaatankii la qoray haddana kamida luuqadaha sii tabar go-aya inay inay horumar gaari karto marka marka wax wanaagsan oo sidan oo kale a la sameeyo in la in lagaga daydo dadka kalena ay ku daydaan way wanaagsan tahay laakiin meelaha kulmiya waxa ugu waaweyn bayn iyo hargeysa boxer international laakiin somaliland daladan baa kulmisaa naadiyada akhriska ee wadanka ka jira waan gartay marka sahro su-aasha inta badan dadku ay isweydiinayana waxay tahay waxaad tihiin dhalinyaro hadda soo kacday oo markaasi jiilka la jaan qaaday noloshan cusub oo tan iyo markii dowladdii dhexe ay burburtay dee wax kasta markay burburaan luuqadiin iyo waxaa la burburay waxyihii qaabilsan afka soomaaliga ee faafreeb ku samayn jiray idinku marka aad wax qoraysaan waxaad ii sheegtay inay jiraan qorayaal dhalinyar ah oo hadda soo kacay oo bugaag qora bugaagtaasi intaydan madacadda keenin yaa faafreeb iyo tafatir ku sameeya oo aad ka kaashataan
walaalo waxa bugaagta dhalinyartu korayso waxaad moodaa markaad akhriska iyo qoraalka aada dhex gasho xiise badan inuu leeyahay kalaabiska iyo dhalinyarta akhriska iyo qoraalka jecel Een, dad aada isku fikrad tihiin isku maskax tihiin isku ujeedo tihiin marka aada hesho way ka xiiso badan tahay inaad maxaa la yidhaahdaa dad kale oo aan kula fikrad ahayn aada la noolaatid marka dadka akhriska iyo qoraalka jecel marka la doonayo in buug qof tusaale ahaan anigoo sahari aan rabo inaan buug qoro akhriskii ku dhex jiro waxna qana kumanaan kun oo qorayaal soomaaliyeeda eh, meel kasta ay adduunka ka joogaan contactiga nolosha casriga ahi waxay sahashay eh, tiknolojiyadda la jaan qaadaysa inaan si fudud qoraaga ku heli karo qoraa markaan helo xidhiidhkaasa way ii fudud tahay inaan idhaahdo buug noocaasaan doonaya inaan qoro fadlan iga caawi Eh, tusaale ahaan soo akri soo koman garee dariiqeeban maraa marka qoraayada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ilaahay khayraa siiyo waxa weeyaan kuwa u horseeda inay dhalinyartu wax qorto marka qoraayo badan baa jira oo maxaa la yidhahdaa buugta maxaa la yidhahdaa naaqisha oo shaandheeya dabeetana wax wanaagsan ku odhanaya iminkaad saxsan tahay right hadda waa good soco hore u soco markaad buugga koowaad qorto socod barad ku noqoto ka labaad u saxsan yahay markaa buug kasta oo la qoro ee dhalinyartu qorto afar qoraa shan qoraa lix qoraa abwaan hebel aqoon-yahan intaasoo qof baad arkaysaayo suu akriyay waanaad ka dhiiranaysaa inaad maxaa la idhahdaa qoraadee isku kalsoonatiida oo markasta wax iska qori kara laakiin cilmigaa wuxuu leeyahay cid loo daba fadhiisto markaa waad dhiiranaysaa horaad u socon magacaygu waa cabdiwaaxid macalin isaaq waxaan idinka soo wacaya magaalada baalkacyo ee xarunta gobolka mudug Een, waxaan jeclaan lahaa inaan saaraladan weydiiyo Een, sida la ogyahay dhaliinta soomaalida ama bulshada soomaaliyeedba waxaa kasii baaba'aya ee, afkoodii hooye ee afka soomaaliga Ee, marka ugu horeysa waxaan kaga mahad celinayaa saaraladan ee, naadiga ama maktabada akhriska ee farkii soomaaliga iyo afkii soomaaligaba ay dib ugu fureen bulshada si jiilku aysan uga dhumin ee, afkoodii hooyo su-aashayda marka waxay tahay sidee bulshada soomaalida ah ee la og yahay in dunida daafaheeda ay kala aadeen ay u gaarsiin karaan horumarka afka soomaaliga oo iyagu maadaama ay u istaageen Ee, waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan su-aalo ee, maktabadooda ma leeyihiin qaamuus haddii uu yimaado isqabsi dhinaca erey bixinta ah iyada u ah ee, marka oo dib loogu soo laaban karo oo ay erey bixin sameeyeen oo ay kala hadsanayaan ee, dadka aqoon-yahanada Een, saaraye Een, walaalo aada bada mahadsan tahay Een, ta koobaad een, afka sidaa loo loo lo sideedaa loo lo- loo gaari karaa baan u fahmay Een, ama loo een, wadankii een, sidee oo aanu dalanay waxaanu la dalanay urur iyo oo dawladaha oo maxaa la yidhahdaa isbedelayay marka taa macnaheedu annagana ma uu hor istaagay inaanu inaanu een, inaanu cid wax gaarsiin karweyno waktiga ayaa nagu simay inaanu aalada casriga tiknolojiyada la jaan qaadno marka waxaan leenahay bejaj oo gaar ah oo aan ku daabacano sheekooyinka ah mala-awaalka ah kuwa runa obayada aan erebixinta kelmadaha qaarkood marka kumanaan kunoo qof baa laygareeya sheer gareeya kuman gareeya facebook oo kale ee websitedaba sidoo kale sheekooyin baanu ku qornaa marka dadka akhriska ee ee dhalinyarta imika somaliland ka waxaad moodaa inay fursad u heleen inay wax badan ee, qoraan Tan labaad een, waxa aan hadli jeer la sheer garayna ama aanu waxaa leedahay u daba fadhiisanaa cid kasta oo aan sugaanta iyo afka ku tuhbayno meel kasta oo ay togto dunida marka een, waxaan in badan in badan uh, ka fiirsanaa maadaama magaalada aan joogo uh, ay noqotay naadiga iyaga halkaraanu noqday naadiga loo badan haysanayo een, gobolkaasi wixii kasoo baxaya buug inay iyagu eegaan gudigaasu adeer xafaawi u weyn yahay abwana badan oo soomaaliga loo daba fadhiisto oo in badan naaqasha ay jiraan iyaga ayaan u daba fadhiisanaa oo eregbixina sameeya marka sidan horeba u sheegay waxaa jira maalmo gaara oo dhalinyarada fursad u siinaysa inay bartaan boqol erey oo af soomaali ah oo aan hore u aqoon taana een, kuma aamusna laakiin waan garnaa dad badan ay wax badan uga faa'iidaan walaba sara waxaa jirta oo soo batay ereyo la yidhaahdo ereyo suuqeed oo marka kelimado suuqa laga isticmaalo ah oo haddii dib loogu noqdo dhanka qaamuuska aaban ku jirinba Een, ama qaar waxaa jira sidii loogu talagalay waagii hore loo isticmaali jiray een, laga bedelay tusaale ahaan oo kale kelimada tuurid oo kale een, waxaynu ku naqaanay ku- tuurid inay tahay halgaadid in shay la tuuro laakiin dadkan dhallinyarta aad waxay u isticmaalaan sida diroo in lagu- laga soo diro oo kale qof baa boqol iyo konton iisoo tuura baad maqlaysaa Een, meeshii ay ka isticmaali lahayn dira marka haddiiba fa- s- fariin dire meeshii la dhihi lahaa fariin tuuro la dhahayo markii wax la qorayo oo soomaaligii dambe ee suuqeedka iyadoon qaamuuskii lagu noqon ee lagu dabaqaya waxa la qorayo miyaad ka hadashaan oo ma aragteen dha- dhacdooyin noocaas oo kale ah qof ku soo qoray ma ka waaniseen oo ma tidhaahdeen arrintan waxa laga qabto
Een, walaalaha way badan yihiin dhalinyarta hadda jirta maxaa la dhahdaa iyo haddii tusaale ahaan qof weyno hore u eh, waalidkeen oo kale waxaad moodaa marka adoo af soomaaliga ku hadlaya inaydan isla fahmin oo aad kelmado gaara ku sheekaysataan Een, tusaale ahaan tiimka iyaga oo kale tiimka anigu friend islahay dadka nagu soo eh, nagu anagoo soomaaliga u u ordeyna habeen iyo maalin haddana kelmadahaan isticmaalno aad bay u qurux badan yihiin baan anagu islanay laakiin dadku ma fahmayaan Een, haddana waa soomaali in waxaad moodaa een, inuu korayo soomaaligii oo uu korayo laakiin dhan kale haddana waxaa jirta eh, oo eh, waddan kasta oo luuqad kasta oo dunida ka jirta waxay leedahay af suuq lagu hadlo oo dhalinyartu ay ku hadasho haddana een, waddanka marka soomaaliga laga hadlayo da-yaraantiisa oo caqabad weyn buu ku yahay oo ma ma ma u fiicna inay madaxani sii bartaan laakiin een, dhinac kale waxaad moodaa anigu labadaba waxaan aaminsanay marna inuu faa'iido yahay marna inuu faa'iido ahayn hadduu faa'iido yahay een, wuu fiican yahay inuu afkeena suuqu yeesho ay dhalinyartu ku hadasho oo la fahmi waayo inaba inoo gaara Een, dhinaca kalena waxay mushkilad ku tahay dadkii waaweynaayo oon fahmayn ama dadka dhalan doona oo aan qaamuus ama soomaali een, runa aan u fahmi karin marka labada caqabadoodba way jiraan walaal waan gartay E, weli waxaa si toosa khadka ugu jira een, asxaabta barnaamijka su-aalaha inaga weydiinaysa ubax daahir dirito oo sweden ku sugan een, naalaya cabdirasaaq warsame oo garowa ku sugan iyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo gaalkacyo ku sugan ubax daahir dirito oo sweden joogta haye ubax anis haro waa mahadsan tahay maasha allah sida u sharaxday laakiin waxaan jeclaha bal inaan weydiiyo maadaama ay ugub yihiin ee soomaaliya qayb ka midna ay ku egyihiin bal inay noo sharaxdo naadi naadigoodu maxay ka faa'iideen intay programkan ay wadeen hataha noo sharaxdo Een, walaalo ubaxay aad baad umahadsantahay su-aal fiicanna weliba waad i weydiisay Een, waxaan horta inta aanu wadnay programka laba kun iyo sagaal kob iyo soddonkii january waxaan u dabaaldegaynay sanad guuradayadii lixaad Een, waxa ugu weyn ee aan ka faa'iidnay guud ahaan somaliland dadka jooga oo dhan miyaad rumaysan kartaa anigoo hare ah oo gobolka ugu shisheeya somaliland ceergaabo cidi ii joogto laascaanood cidi ii joogto aan ehelkayga ahayn laakiin dhalinyaro afka iyo dhaqanka aan ku saaxiibanahay ay igu soo dhaweynayaan iyaga gudbagiyo iyaga la qoslayo Een, boorama kadaalik hargeysa berbera meel kasta Een, mararka qaar waxay noqotay maalmaha een, tusaale ahaan sanad guuradii halkaraan oo kale guud ahaan gobolada cidna muu lahayn eh, shaqo kale laakiin wuxuu u imanayay ree halkaraan baa sanad guuradoodii tahay waxaan noqonay dad iska xiga dadka kale oo dhan isku faano isku faraxsan meel kasta aadadu marka waxa ugu weynaa adduunka la barto waxa ugu bilaadan marka bilaadan fara badan oo wanaagsan oo maskax wanaagsan dhaban ayaan ka baranay intaan hawshan ku jirnay Een, saara marka een, inkastood ugub tihiin oo aad ku sugan tihiin magaalada burca ka bilowdeen een, kadibna aad eh, hargeysa iyo gobolada kale u gudubteen oo dadaalaysaan hamigiina ku aadan inaad maktabadahaasi ballaarisaan oo meelaha afka soomaaliga looga hadlo oo dhan aad gaarsiisaan een, waa sidee
walaal annaka hamigayagu waxa weeyaan aan oo ugu weyn halku dhigana iyaguna waxa weeyaan guri kasta iyo geed kasta oo dad soomaaliya ay degan yihiin in lagu akhriyo afka soomaaliga oo cid kasta ay akhriyi karto Een, u noqdo dadka reer soo- dadka soomaalida waxaa la yidhahdaa waa oral society oo waxaasaa la yidhi bay dhacdaan laakiin ay noqoto waxaa la yidhi inaan ku bedbedno maxaa la qoray wixii la qoraa urumahare muxuu hadal qiimo leeyahay in wax badan la qoro oo luuqada la dhiirigeliyo oo soomaaliga la jeclaado oo lagu faano oo qof kastaa luuqadiisa uu ku horumarin karo ugu yaraan qofka social mediaha isticmaalaya magiciisa inuu soomaali ku qoro intuu luuqad kale wax ku qori lahaa english ama carabi wax ku qori lahaa inuu ku qoro soomaali intaa baa dhiirigelin cid kasta iyo annaga aan ku faraxsanay inaanu inaanu gaadno marka insha allah mustaqbalka dow guri kasta iyo geed kastaba waxbaa lagu qeyn doonaa haddii ilaahay dhaco waad gartay n guntiga gabagabadii n zara maxaad dadka ee dhalinyarta ugu soo u soo jeedinaysaa ee qoraalka jecel inay wax qoraan doonaya maktabada inay furtaan doonaya oo ay dadka iskugu yeeraan si soomaaliga sare loogu qaado balse weli aan hubin inay go-aankaasi ku dhaqaaqaan oo walbahaar ka qaba inay guul ka gaari doonaan maxaa taliya tusaale siinaysaa
aada ba mahadsanta walaalo waxaan kula talin lahaa guud ahaan somalilan hadda way ka jiraan naadiyada akhrisku marka waxaan ku talin lahaa puntland iyo soomaaliya jabuuti ethoobia kenya cid kasta oo soomaaliga ah ama meel kasta oo ay joogaan inay samaystaan naadi clab ama oo aan u samaysna sida organisationada oo coordinatorla ama xiriiriya halkay guddoomiye kala haalan lahaayeen oo u saaxiiba afka dhaqanka soomaalida si maxaa la dhahdaa fursado cajiiba oo qurux badan oo midadal ah aada u yeerataan kulli waan ogahay waxaa idinka hor iman doonaa caqabado fara badan waad kaacaakusi doontaan waad kala tegi doontaan waa laisku kiindiri doonaa wax kalaa laydinka aamini doonaa dhalinyaro isku ruursayna inta badan isha lagu haya cid kastoo ay tahayba marka haddaad maskaxda wanaagga ah dhiirigelinta ummadda aada u saaxiibtaan oo maskaxdiina aad tuusisaan oo wax wanaagsan aada soo saartaan si maktabado ummadeen oo dhan ay waxba akrido iminka ma jirto guud ahaan somaliland maktabad quro oo ilaa iyo lixdaas sanadood naloo dhisay tusaale ahaan iminka oo keliya barco kaaca kufteegii iyo kiradii iminka jaamacadaha laga baxay waa la shaqaystay oo alxamdulilah kama warwarno kirada laakiin iminka un baa la dhagax dhigay meel maktabadoo gaaraho oo reer burca yeelanayaan marka kaacaa kufkaa ku bilaaba waad guuleysanaysaan guri waxaad ku dadaashaan meel kasta oo aad joogtaan in guri kasta iyo meel kasta tusaale ahaan adigo haddaanad waxba aanad waxba akriyi karin ubadkaaga ina wax akriya aanad wax uga tagtin wax wanaagsan aad uga tagtin marka in bal aynu ka guurno maxaa la yidhi in u guurno maxaa la qorayban la talin lahaa ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyarada waxaa kaloo aad ka mashquuli doontaan haddaad naadiya samaysataan meelaha qaadka iyo balwadaha riskiga maxaa la dhahdayey markay dhalinyarta jaamacadaha ka dhigdo isla hadalka ama tahriibka maxaa la dhahdaa waxaas oo dhan way ka badbaadi doontaa waxaad noqon doontaan dad nolol kale ku jira haddaad buugga la saaxiibtaan oo akhriska iyo qoraalka aad kobcisaan marka waad guuleysanaysaan haddii ilaahay dhahdo
taasi waxay ahayd sahre maxamed cali sahre ladan oo ah madaxa naadiga halkaraan oo iyadu marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka ee qaybta waa go-aankaaga oo uu noo daadahinaya cabdiraxmaan xuseen fure halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington haatana dhegaystayaal waxa aad kusoo dhowaataan xubintii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacayga waa abuukar shee axmed albadri oo jooga magaalada muqdisho waxaa maskaxdayda saaka aada ugu guuxaya walwalka aan ka qabo in laba kun lix iyo tobanka ay doorasho noo dhici doonto sababtoo ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee doorashada ka hor in ay dhacaan ahayd ay ka mid yihiin in la ansixiyo sharciyadii dadka la diiwaan geliyo xisbiyadiina la ansixiyo intuba ma ay dhicin marka walwalkaasaa igu jiro oo maskaxdayda ku jiro
waxaan joogaa garow magacayga waxaa la yidhahdaa daahir cabdulqaadir muuse ku magac dheer daahir ciiro maadaama ummadda soomaaliyeed waxa la degay uu yahay ama waxa lagu walaahoobayaa uu yahay madaxda aynu mar walba dooranaana ay noqdeen madax iskala wey sharciga waxaan qabaa oo maskaxdayda ka guuxaya in aynu ummad sharci noqono dabadeedna aynu ku shaqayno saraynta sharciga madaxduna ayna noqoto dad kudayasho mudan oo sharciga ay ku shaqeeyaan ayaa maskaxdeed ka guuxa
magacaygu waa mahad maxamuud ibraahim
waxaan ku noolahay magaalada hargeysa ee caasimada jamhuuriyadda somaliland maskaxdeeda waxaa ka guuxaya kamahad ahaan waxbarashadii iyo faa'iidaday u leedahay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta ee maalmaha dambe ee soomaalidu badaha ku dhamanayaan macna daro ayagoo hadday yurub ka gaaraana ama maraykankana aanay waxba howlo faa'iido ule nafsadoodana aanay usoo kordhinayn oo ay ku shaqaynayaan qaab shaqooyin hoose ah marka waxbarashadu inay faa'iido leedahay unbaa maskaxdeeda mar walba ka guuxayay inaan waxbarashada sii wado oo aan ka midho dhaliyo
waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o eda ayay kuwaasi ahaayeen haatanna waxaad kusoo dhowaataan heeskii tusmo iyo fanaanka codka baxsan ee reer jabuuti cawaale aadan
geeduhu taraare ee nimcadu tog weliba buuxdo tafiirtiisu leh khaamiroy kugu tilmaamaatodobkoo dorooro arlada jiixu wada gaadhay geeduhu taraare ee nimcadu tog weliba buuxdo tafirtiisule qaamroy kugu tilmaamatabagalaya kalgacal qoosha diriyaaye tabagalaya kalgacal qoosha diriyaaye tusmo ila wadaagaaminaay waan ku tabayaay tusmo ila wadaag aaminaay waan ku tabayaay tabagalaya kalgacal loosha diriyaaye bagalaya kalgacal goosha tiriyaay tusmo ila wadaagaaminaay waan ku tabayaay tusmo ila wadaag aaminaay waan ku tabayaay
codkaas cawaale aadan wuxuu gebagabo u yahay idaacaddeenii cawaysnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjartan intaan idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
loogu taliyey haddan toxo amaantaada toxo amaantaada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.